بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار intaa kadib waxaan kusoo jirnay kitaabkii usuul iimaan ahaa oo sheekh maxamed cabdilwahaab iska lahaa anagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix bin cabdilcasiis bin maxamed ibraahim alsheekh uu lahaa waxaan soo gaarnay baabkii afaraad baabu liimaani bilqadar wuxuu u baab yahay in la rumeeyo qadarkii iyo wa qowli illaahi tacaala alla qowlkiisii uu yidhi ina aladiina sabaqat lahum mina alxusnaa ulaa'ika canha mubcaduun kuwii ay u hormartay liibaan iyo sacaado xagganaga ulaa'ika kuwaasi canhaa mubcaduun naarta waa laga fogeeyaa nimankan mushrikiinta waxay yidhaahdeen markii alla uu yidhi inakum wamaa tacbuduuna min duuni illaahi xasabu jahannama idinka iyo waxaad caabudaysaanba naarta xaabadeedii baa tihiin markii la yidhi waxay yidhaahdeen annagu hadda malaa'igta baan caabudnay ee ciise iyo cusayrna waa la caabuday marka iyaguna naartay gelayaan waxay rabaan inay macnaha dood un kala hor yimaadaan diinteenni markaas alla wuxuu yidhi kuwa annaga xaggeenna ay liibaani u hormartay kuwaasi waa laga fogeeyaa naarta marka ciise iyo cusayr iyo malaa'ig iyo naar shaqo kuma lah laakiin asnaamtooda iyagoo duulalkii ka raalliga ahaa in la caabudo kuwaasaa naarta la gelinayaa kuwii la caabuday iyo kuwii caabudaba waa la gelinayaa haddii kuwii la caabuday ay raalli ka yihiin caabudaadaas la caabudaayo sababta markaa dawaaqiid bay noqonayaan iyo wa qowlillaahi tacaala alla qowlkiisa uu yidhi wa kaana amrullaahi qadaran maqduura amarka alle wuxuu noqday ee uu qadaraayo mid ahaanaya oo lama huraan ah oo dhacaaya oo aan laga leexan karin dabari wuxuu yidhi qadaa'an maqdiya waa wax la xukumay marka waxaan malakuudka alle ka dhexdhacaya alla isagaa abuuray isagaana qadaray waxa uu abuuraayana ahow buu yidhaahdaa kun markaasi wixii ahaadaan marka horaana loo qadaray oo horaa loo jaangooyey ma aha wax hadda layska bilaabanayo maaha oo qadartii hore aanay ku duraersanin ee alla waa uu og yahay wax mustaqbalka dhici doona iyo waxa isagu uu alle doono inay noqdaan oo ahaadaan horuuna ugu qoray ruux maxfuudka alle iyo wa qowlihi tacaala alla qowlkiisa uu yidhi wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun alle ayaa idin abuuray adinka iyo waxa aad samaynaysaan wallaahu khalaqakum waladii tacmaluunahu waa lagu fasiray oo maadaas ism mawsuul laga dhigo alla abuuray adinka iyo waxa aad samaynaysaan in masdariya laga dhigana way sheegeen culamada qaarkoodu taqdiirku wuxuu noqonayaa wallaahu khalaqakum wa camalakum alla ayaa idin abuuray adinka iyo camalkiinnaba marka qofkii caamilka ahaa ee wax qabanayey ee shaqo qabanayey camalkiisa alla abuuray sida alla qofkii mukallafka ah uu u abuuray iyo camalkiisana uu abuuray iyo wa qowlihi tacaala alla qowlkiisa uu yidhi innaa kulla shayin khalaqnaahu biqadar annagu wax walba waxaan ku abuurnay qadar aan qadarnay iyo xukun aan xukunnay aan ku abuurnay marka waa qadaa iyo xukun cilmiga alle uu ku hormaray oo horena loo qoray wakhtigiisana ku imaanayo ku dhici doona tilmaamihii alla uu qorana ku soo bixi doona oo isagoon waxba ka bedelnayn yaa la arkayaa culummadu waxay yidhaahdeen aayaddan waxaa ku jira goodi loo goodinayo kuwa mujrimiinta ah ee qadarka inkiray ayagoo marka horena alla ku gaaloobaba oo cibaadadiisa wax kale la wadaajinayo duuquu massa saqar naartii saqara ahayd taabashadeeda dhadhamiyaa la leeyahay innaa kulla shayin khalaqnaahu biqadar annagu wax walba qadar baan ku abuurnay marka qadarkii bay inkireen sheikhu wuxuu leeyahay baabkan oo kitaabkan usuul imaan ka mid ah waxaa looga hadlayaa qadarkii in qadarkii la rumeeyaana waa rukni arkaantii iimaanka ahayd ka mid ah ee xadiisu jibriil lagu sheegay markuu weydiiyey rasuulka sal sl iimaankii ka waran buu yidhi markaasaa rasuulka sal l slm wuxuu yidhi waa inaad rumaysaa alle iyo malaa'igtiisa iyo kutubtiisa iyo rusushiisa iyo yowma qiyaamihii iyo qadarkii khayrkiisii iyo shartiisiiba marka in qadarkii la rumeeyo ahi waa waajib waana rukni iyo tiir ka mida tiirarkii iimaanka iimaanka qofkuna maba ansaxo ilaa uu qadarkii ka rumeeyo wuxuu leeyahay sheekh saalix iimaanka qadarka la rumaynaayo macnihiisu waa in la ictiqaadiyo in alla wax walba uu hore u jaangooyey tilmaamaha ay wataanna uu ku jaangooyey iyo wakhtiga ay dhici doonaan iyo faahfaahin arrimahaas ku saabsan intii aan samaawaadka iyo ardadaba la abuurin allana uu u abuuraayo sida uu doonay sidoo kale allana uu keligiis yahay midka wax abuura wixii uu doonana ay ahaadaan wixii aanu alla dooninna aanay dhacaynin wuxuu leeyahay hadalkan aan duuduub ahaanta u sheegnay waa suurtagal in la kala dhigdhigo oo si balballaaran looga hadlo oo qadarkii la tacriifiyo oo la qeexo maraatibtii iyo darajooyinkii qadarku uu lahaana la sheego afarta ahaa horaan usoo sheegnuu leeyahay shakina kuma jiruu leeyahay in lagu dadaalo ruknigan ah in la rumeeyo qadarkii qofkii cilmiga raadinayay inuu lama huraan u yahay waana waxyaabihii muhimka ahaa yuu ka mid yahay macnayaalka aayado fara badan ay leeyihiinna u kala caddaan maayaan ilaa uu ka garto ahlu sunnuhu waxa ay baabkan qadarka ka yidhaahdeen marka in aladiina sabaqat lahum mina alxusnaa kuwa annaga xaggeenna liibaantu u hormartay oo macnaha lowxul maxfuudka loogu qoray waay innaa kulla shayin khalaqnaahu biqadar wuxuu leeyahay shiikhu wax walba oo alla u abuuray qadar buu u yeelay iyo miqdaar iyo jaangoyn iyo alla u yeelay wuxuu kaloo keenay aayad shiikhu uu leeyahay wa khalaqa kulla shayin wax walba alla waa u abuuray oo shanigoodu uu yahay in la abuuro faqadarahu taqdiiraa waa uu ekaysiiyey alle oo wuxuu ka dhigay mid maaragtay isku habaysan oo sidii loogu talagalay ah wixii loo abuuray yacnii oo xikmadii loo abuuray darteed yuu maaragtay munaasab u yahay waana loo sahlay xadiidka sagaal iyo soddonaad wuxuu leeyahay wa fii saxiixi muslim waxaa ku jiray can cabdillaahi bni camrin ibn alcaas can cabdillahi bni camr ibn alcaas laga wariyey qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal l slam rasuulka alle wuxuu yidhi kataba allahu maqaadiira alkhalaa'iqi qabla an yakhluqa asamaawaati waalarda bikhamsiina alfa sanatin alxadiid alla wuxuu qoray makhluuqaadka maqaadiirtooda ayuu qoray intaanu samaawaadkii ardadii abuurin ka hor konton kun oo sano shiikha sharxay kitaabku wuxuu leeyahay xadiidkani wuxuu ku tusinayaa in qoraalku uu ka horreeyey samaawaadkii ardadii la abuuray qoraalkaasina uu la macno yahay qadaraaddii oo lafdi xadiidku uu leeyahay oo tirmidi iyo keyrkiis ay wariyeen yaa waxaa ku jira qadara allaahu almaqaadiira maqaadiirtii baa alla uu jaangooyey oo uu qadaray qabla an yakhluqa asamaawaati waalarda bikhamsiina alfa sanatin intaanu samaawaadkii ardada abuurin konton kunoo sano ka hor marka martabadii horreysay ee qadarku u lahaa waa ogaal alla uu u lahaa wax dhacaaya iyo qoritaan la qoray marka ogaalka alla uu leeyahay waxaas dhacaya waa mid horreeye oo asali ah isaga lagu koobi maayo oo lagu qadari maayo konton kun oo sano lama laha konton kun oo sano ka hor yuu ogaaday alle wax intaanu abuurin samaawaadkii ardada laakiin waxa maaragtay ka horreeyey samaawaadkii ardada abuuritaankooda konton kun oo sano ka hor dhacay waa maxay waa qoraalkii wax la qoray laakiin cilmigu isagu waa uu horreeyey weligiisu macnaha jiray cilmiga alleh maaha wax maaragtay wakhtigaas lagu koobayo marka waxaan leenaha buu yidhi darajaadka al-iimaan bilqadar uu leeyahay waa afar laba martabo waa laba martabo horay u jirtay waa maaragtay ogaalkii alleh oon isagu hadda wakhti ku xirnayn iyo qoraalkii oo isaga sida xadiidku noo sheegay samaawaadkii ardada intaan la abuurin ka hor konton kunoo sano ka hor la qoray wax walboo dhici doono oo lowxul maxfuudka lagu qoray labada martabo ee ku xigta ee macnaha qaarkood haddaba ay dhacayaan waa abuuritaankii iyo doonistii dee wax walba hadda wuu dhacaya oo caalamka ka dhacaya qadarki un bay daba joogaan qadarka alle un bay daba joogaan shiikhu marka tusaale ahaan wuxuu usoo qaatay sharaxa anuu aan kitaabkan sharaxaya buu leeyahay xagga qadarka haddii la fiiriyo horreeye alle waa uu ogaa cilmiga allena bilow ma laha isagu haddana looxul maxfuudkiibuu ku qoray konton kun oo sano ka hor intaan cirarka iyo dhulka la abuurin markii uu yimid wakhtigii waxaas la qadaray uu dhacay laba martabaa ku xigsatay oo waaqica iyagu calaaqa lale iyo waxaan hadda dhacaaya martabada kuwaad waa maxay inuu alla wax walba isagu abuuro waxaas alla abuurayana waxaa ka mid a hadda hawshan anugu aan ku jiro oo ah kitaabka aan akhrinayo iyo hadalkayga iyo akhriskayga iyo fadhigayga waxaasoo dhan kulligood marka waa wax la abuuray oo qadarka alle uu ku fulay in la rumeeyaana ay ka mid tahay qadarkii oo la rumeeyo marka abuuritaanka alle uu abuuray waxaan hadda aan samaynaya buu leeyahay iyo sharaxan hadda aan anugu wado waa wix maaragtay hadda dhacay buu leeyahay martabada labaadna waa maxay waxaas dhacay mashiicada alle iyo doonista alle unbay ku dhaceen doonista addoonkii ku dhaceen lama laha alla waxa uu doono way ahaadaan waxa uusan dooninna ma dhacaan aniga doonistayda iyo qof kasta oo mukallafa doonistiisu mashiicada allay ku hoos jiraan iyo doonida allay ku hoos jiraan hadduu addoonku wax doono waxaasi dhici maayaan ilaa in alla uu idmo ma ogiye shiikhu wuxuu leeyahay alqadaa'u waalqadar labadaas kelmadood aad bay u soo noqnoqdaan nusuusta shareecada iyo afka culimmadaba way ku soo noqnoqdaan ma wax farqiga u dhexeeya uu leeyahay wuxuu leeyahay ahlucilmi fara badan oo ibnuqayim uu ka mid yahay waxay leeyihiin alqadaa waalqadar wax farqiga u dhexeeyaahi ma jiraan qaduhu waa qadarkii qadarkuna waa qadihii culamada qaarkoodna waa kala duwan yihiin bay yidhaahdeen oo qadaa iyo qadar isku mid maayay yidhaahdeen qadarku waa waxaan hadda maaragtay la qadaray ee dhacaya wixii ka horreeye waaye haddii marka wixii ay dhacaan oy bannaankaba u soo baxaan waxaa lagu magacaabaa qadaa bay leeyihiin wixii marka waxaan la qadaray ee bannaanka ayaa intaanu bannaanka usoo bixin wixii ka horreeya waxaa la yidhahdaa qadar baa la yidhaahdaa haddii wax bannaanka usoo baxaan oo la helana waxaa lagu magacaabaa qadaa baa lagu magacaabaa iyadoo haddana magacii qadarkan aan meesha laga saarin iyo marka la fiirinaayo wixii maaragtay horreeyey dhinacaas haddii laga fiiriyo qadar buu iska noqonayaa wuxuu leeyahy marka shiikhu kala geyntan la kala geeyey qadaa iyo qadar waa arrin muuqata oo haddana saxa buu leeyahy wanaagsan maxaa yeelay maadada alqadaa waa ay ka duwan tahay maadada carabi ahaan alqadar way ka duwan tahay xagga luqada qadarku luqad ahaan macnihiisu waa maxay waa wixii in la tartiibiyo oy isku xigxigaan oy nidaamsan yihiin si ay macnaha si uun ugu soo baxaan waxaad leedahay waxaan anigu qorsheeyey in arrinku sidaa iyo sidaa uu noqdo haddii aad u tartiibiso inuu arrinku dariiqa ku socdo marka qadarku xagga macnihiisa luqa ahaan ficilkii baa soo gelaya waxaa kaloo soo gelaya doonistii qofkayaa soo gelaysa waxaa soo gelaya cilmigii baa soo gelaya waxaa kaloo soo gelaya xikmadii baa soo gelaya oo hadba axadkii wax qadaray uu macnaha kalahaa laakiin alqadaa marka la yidhaahdo xagga luqada waa inhaau shayi wixii in la dhammaystiro oo la dhammeeyo oo la ebyo waayo dhammayntaas marka waxay noqon kartaa camalkii oo la dhammeeyo waxay kaloo noqon kartaa khabarkii oo la dhammeeyo sidaa darteed macnaha qadaagu qur-aanka siyaabo kala duwan buu u soo arooray tan koowaad ilaa saddex shay buu sheegay saddex macnuu sheegay qadaa u sheegay tan koowaad oo ka mida waxyaabaha qur-aanka ku yimid oo alqadaa ka hadlaya waa in qadaagii loola jeedo al inhaa waa dhammayn kamaa fii qowlihi subxaanahu wa tacaala sida alla qowlkiisa ku jirta faqdi maa anta qaad niyow waxaad ku hadashay fircoon haddaad tahay adigu iska samee waxa aad samaynayso samee hadde waxaad xukumayso annagu kaa hormarin mayno wixii noo yimid oo ahaa adiladii ku tusinaysay in nebiyullaahi muusa uu run sheegaayo adigu laakiin waa idin dila iyo waxaas aad nagu handadayso waxaad rabto adigu fuli saa doontayaal bay yidhahdeen wa qaala subxaana wa tacaala allana wuxuu yidhi falamaa qadaynaa calayhi almowta markii aan ku fulinnay geeridii marki waa markaa nabiyullaahi suleymaan baa laga hadlayaa markuu dhintay waay macnuhu marka inhaagu halkaasu ka imaanaya macnaha labaadna waa maxay qaduhu macnihiisu wuxuu noqdaa waxyi buu noqdaa wax laysu waxyoonaayo waa haddii ilaa xarafkaas ilaa ah lagu gudbiyo qadaynaa ilaa iyo haddii layidhaha iyo qadaa ilaa iyo waxay noqonaysaa in khabarkii la geeyo waxyi ahaan lagu geeyo meel uun la geeyo sida alla uu yidhi waqadaynaa ilaa bani israa'iila reer bani israa'iil waxaanu waxyoonnay fi lkitaabi kitaabkoodii waxaa loogu waxyooday loogu sheegay waa kitaabkeeda nabiyullaahi muuse kusoo degaaye ama yacnii kusoo degaaye nebi ambiyadooda ka mid a latufsidunna fi lardi maratayni dhulkii baad fasaadinaysaan laba jeer baad fasaadinaysaan marka reer bani israa'iil baan u waxyoonnay oo aan ogeysiinay oo aan wax u sheegnay waay waxaa kaloo alla uu yidhi waqadaynaa ilayhi daalika alamra arrinkaa waa aan u waxyoonnay oo arrinkaasu muxuu yahay anna daabira haaulaa'i maqtuucun musbixiina kuwan in la dabar goynaayo oo la baabi'inaayo subaxdii marka hadalka alla uu yidhi waqadaynaa ilayhi yani awxaynaa ilayhi aan u waxyoonnaa laga wadaa khabarkii baa la gaarsiiyey waayo macnuhu macnaha saddexaad ee alqadaa uu ku leeyahay qur-aanka waa in qadihii laga wado qadarkii faqadaahunna sabca samaawaati alla waa uu dhammaystiray oo abuuritaankoodii buu maaragtay dhammeeyey iyagoo toddoba samo ah fii yowmeyn laba maalmood buu ku dhammeeyey alle waa u qadara waay macna waana abuuray waana sameeyey iyo sida alle uu yidhi falamaa qadaynaa calayhi almowta markii aan geeridii ku fulinnay nebiyullaahi sulaymaan maa dallahum calaa mowtihi geeridiisii ma tusinin ilaa daabatu lardi taakulu min saatah ilaa maaragtay geedkii lalahaa xoorka moogi geedkaas markii ushi uu cunay oo muddo sanad ah ay maaragtay shaqaynayeen iyagoo ka cabsanaya nabiyullaahi suleymaan inuu nool yahay umalaayaan mogta wuu taagnaa ushi buu saas u haysta ushi baa markaa xoorkii uu cuna markaasa markii dambe uu dhacay nabiyullaahi suleymaan marka waxay sheegan jireen jinnigu inay qeybka ogyihiin maalinkaas waxay yidhaahdeen inaanan qeyb ogeyn yaa noo soo baxday falamaa khara markii uu dhacay nebiyullaahi sulaymaan tabayanat iljunni jinnigii waxay caddaysteen oo u caddaatay an low kaanuu yaclamuuna algheyba haddii ay qeybka ogaan lahaayeen maa labiduu fi lcadaabi almuhiini shaqadaas aadka u adag kuma aanay dhex jireen oo sanad kaamila ma shaqeeyeen iyagoo ka cabsanaya nebiyullaahi muusa marka geeridiisa xataa way ogaan waayeen geeridii nebiyullaahi sulaymaan way ogaan waayeen isagoo sanad kaamila mootan yay ogaan waayeen marka waxay sheegayeen inay been aan waxba ka jirin tahay bay ogaadeen waa marka haddii lagu fasiro qadarkii lagu fasiro ile marka horeu tii hore kusoo sheegay mogtahay tii ahayd al inhaa aayaddaas lafteedu soo delisa marka haddii qadarkii lagu fasiro aayaddana daliil bay noqonaysaa uu leeyahy sababta inhaagaas laftiisa qadarkii waa soo dhexgalaa sidaa darteed baa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen qadaha iyo qadarku waa isku halmacno oo waxay iyagu ka fiiriyeen in qaduhu uu soo dhexgelaayo qadarka qadarka iyo qadaa'igina waxay leeyihiin wax farqiga uma dhexeeyaan culummada sidaa ku tegana waxaa ka mid a ibnuljawsi iyo culamo fara badan oo culammadii hore ka mid a rasuulku sal ll slam hadalkii uu yidhi waqiinii shara maa qadayta uu ducadii ku yidhi allow iga ilaali wixii aad xukuntay shartiisa xadiiska abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnumaaji iyo keyrkood baa weri marka marka waxaa la fiirinayaa in wixii dhinac laga fiirinaya waa maxay waa wixii alla uu hore u xukumay inay yihiin qadar oo yihiin wax dhacaaya lama horaanna ay tahay inay dhacaan markaasuu alle wuxuu weydiisanayaa inuu ka ilaaliyo sharta wixii hore loo qadaray oo hore loo xukumay marka qadaagu waa maxay waa wax hore loo xukumay oo dhammaaday xagga qadarka taasaa marka xoogaa in saas lagu kala saaro yaa wanaagsan buu leeyahay oo lafdigu sidaasuu ku tusinayaa kitaabkii sunnaduna saasa laga fahmayaa faqdi maa anta qaadin marka ay leeyihiin nimankii saxrada ahaa markay soo islaameen ay fircoon sidaa ku leeyihiin waxaad doonta adugu sameeh oo aada xukumayso iyo hadalka alla uu yihi falamaa qadaynaa caleyhi lmowta markaan geeridii ku fulinay nabiyullaahi suleymaan maa dallahum calaa mowtihi ilaa daabatu lardi bahashii maaragtay xoorka ahayd moogiye wax kale ma aanay tusinin geeridiisii taasun bay ku ogaadeen wuxuu yihi rasuulku sala alla alay slam cajaban lilmu'mini laa yaqdi allaahu lahu shay-an ilaa kaana khayran lahu waxaa wax lala yaabo ah qofkii muuminka ahaa alla waxuma xukumo ilaa waxaasi waxay u noqdaan isaga khayr bay u noqdaan sababtaa wixii wax wanaagsan hadday yihiinna alluu ku shukriyaa markaasay khayr u noqotaa haddii ay wax dhibaayo yihiinna waa uu u dulqaataa waa uu u sabraa markaasay khayr u noqotaa oo ajir fara badan uu ka helaa marka khasaaro dhici maayo qofkii muuminka ahaa labada marba faa'iiduu qabaa isagu wabillaahi towfiiq